barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a waaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba efemyadaha geeska afrika
waa duhur arbacaah bisha feebruarina ay tahay shan iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aan dhegaystayaal idii haynana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa sababaha keena in dhallinyaro badan oo guurdoon ah uu dooqu ka lumo dhibaatooyinka marka qaarka dhalinyarada ku dhacdo dooqyaalka markii laga hadlaayo isagoo gabar haysto oo la saaxiibay oo waqti fiican qaadanayaan wuxuu arkaa gabar kale ka qurux badan ka isteelsan ka war fiican gabadhii kale u guuraya tii horena uu dayacaya tii hore markuu dayaco way iska danta way danaysanaysaa tii hore tii dambe u aadana way ku boodaysaa marka ninka dhalinyarada meel iclaab kusoo dhacaya sidoo kale waxaad maqli doontaan mucaashiqiinta iyo weliba heesaha ay naftooda ku maaweeliyaan qofkaan jeclaa niyaddeeda ku haya waan helay heesar badanoo naga hadlayana way jiraan waqtiga xaadirkan marka maadaamaad heshay qofkaad jeclayd maasha allah meesha ugu macaanayd heestaas leedahay way idinka hadlaysaa jacaylkiina guushiisa runaantii wallaahi jacaylka guusheeda waxaan u haystaa heesta inay ka hadliso heestan cusub iminka biiga ku qaado
sidoo kale waxa aan meesha ka madhnayn heesta uu jacaylkiisa ku maaweelin jiray lafteeda marka xaaladdaasi taagnayd
jamashadu badhaadhiyo waxay tahay janno kale oo ku jeceladoo jecel
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta inta uu socdo marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne donald trump lagula teliyey ku dhowaada saddex toddobaad ka hor in la teliyihiisa dhinaca ammaanka mishael flyin uu majaro habaabiyey madaxweyne ku-xigeenka xidhiidhka muran dhaliyey ee uu xidhiidhka muranka dhaliyey ee uu xilwareejinta ka hor uu la sameeyey dalka ruushka afhayeenka aqalka cad sian specer ayaa sheegay in madaxweynaha iyo la taliyaashiisuba ay dib u eegayeen islamarkaana ay qiimaynayeen xogtaasi uu bixiyey si maalinla ah toddobaadyo ka hor intii aanu iscasilin spicer ayaa warfidyeennada u sheegay in trump si deg deg ah loogu wargeliyey kii bishii januari xidhiidhka dhex maray master flyin iyo safiirka dalka ruushka u fadhiya waddanka maraykanka sergey kislak
sarkaal sare oo ka tirsan aqalkan cad ee dalka maraykanka looga arrimiyo ayaa sheegay in habka loo marayo hannaanka nabadeed ee israa'iil iyo falastiin inaanay khasab ahayn in loo maro jidka labada dal oo isbarbar yaalla kaasoo ahaa hannaan ay dowladda maraykanka ay wakhti badan siyaasaddeeda ku salin jirtay wuxuuna sheegay in ay tahay arrin u taalla labada dhinac in ay go'aankeeda yeeshaan sarkaalkan oo warbaahinta la hadlay maalin ka hor safar uu ra-iisul wasaaraha dalka israa'il uu ku imanayo washington ayaa sarkaalkani sheegay inaan maraykanku weli isla meel dhigin hannaanka nabadeed ee loo raaci doono israa'il iyo falastiin in xal laga dhex raadiyo
duhur wanaagsan ayaannu dileenahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad ku sugan tihiin dhallinyaro kala duwan oo guurdoon ah ayaa dooqu ka hallaaba ama uu ka lumaa ama wakhti dheer ku qaata inuu helo marwadii uu hablaha ka calman lahaa haddaba wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamuud cabdulle ayaa warbixintan ku eegaya amuurtaasi badanka dhallinyarada ayaa xilliyada guurka waxay wajahaan dooqyabaal xilliga haasaabaha qaarkoodna wuxuu ku qaataa toban sano bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay cabdulqaadir dooqyabaalku waa wax jira soddon sanaan jiraa toban sanoo ka mid a batuuladii aan calmalaaha ayaan raaraadinahay toban sano waa fahmi kartaa wax la googoobaye inkastoo inkastoo nabigeenu sal alla alay wasalam oo noo tilmaamay dooqa iyo waxa qofka lagu dooranayo oo uu nooga tegay dardaaran fiican rasuulka sal alla alay wasalam haddana naftu waxbay mar kasta kuu sheegaysaa weli ma dhammaystirnid ay ku leedahay weli ma dhammaystirnid marka aadaan ugu wareeray eh, eh, dooqa iyo qaabka aan u raadsan lahaa gabadhii aan calaf ilaahay ugu dari lahaa laakiin toban sano kadib waa haleelay cabdiqaadir ilhaam cilmi waxay ka mid tahay gabdhaha daada yar ee saamaynta dooqyabaalku uu taabtay haddaba sababtu maxay tahay dooqyabaal marka la yidhaahdo horta waa marka la fasilo waxay noqonaysaa qof garan waaya dooqiisi waxaana sabab u ah inuu qofkii markuu qof arko uu shukaanso uu isiraha qofkaana kugu wanaagsan haddana qof kalo ama dhan kale kaga wanaagsan ama dhankii fanka ha ahaato ama dhan kale kaga wanaagsan wuxuu leeyahay qofkan kale ha kasii wanaagsan qofkii haddana maalmo kale xiiseyna haddana qof kaloo helaa wuxuu leeyahay qofkaan ha kasii wanaagsan marka wuxuu leeyahay een, saameyn culus oo ah qofkii inuu guurkii ka daaho een, ku adkaato inuu xitaa uu la saaxiibo qofkaasi qofka u wanaagsan oo helaa xitaa uu ku adkaanaysaa in muddo een, bilooyina uu la socdo bil bisha ka dambeyso qofba qof kaleeto ay la socoto haasaawaha faraha badan wuxuu qayb ka yahay dooqyabaalka wuxuuna si siman xilligan u taabtay dhallinyarada sida fiowda u sheegay sunni carays fayte Ee, marka laga hadlayo arrinta dooqa waa arrin cajiiba oo oo xaqiiqatan dhallinyarada haysata Ee, tusaale ani hadda shan iyo labaatan jir ahay dhowaad Ee, maalinkan kasoo qaangaaray oo aan shan iyo toban sano jira waxaan bilaabay gabdhaha iskuulka la dhigto inaan waxaa waaye fiirfiiriyo oo midaan isleeyahay alla ilaahay sunniyo midaan waa ka- oo- oo- oo- waa isleeli kartiin Een, dee, xigmad ilaahay waaye qof boqolkiiba boqole ma jirto laakiinse qof walba markaad isbartiin oo ayaan wada socotiin waxaa arkaysaa mid ka qurux badan oo ka dabeecad wanaagsan waxaa kugu dhaceyso adigoo isleh tan kala fiiri inaad tii meesha ka baxdo Ee, dhibaatooyinka marka qaarka dhallinyarada ku dhacdo dooqyaalka marka laga hadlayo isagoo gabar haysto oo la saaxiibay oo waqti fiican qaadanayaan wuxuu arkaa gabar kale ka qurux badan ka isteelsan ka war fiican gabadhii kale u guuraya tii horena uu dayacaya tii hore markuu dayaco way iska dan way danaysanaysaa tii hore tii dambe uu aadan oo way ku boodaysaa marka ninka dhallinyarada meel cidlaha kusoo dhacaya marka dooqyabaalku waa arrin cajiiba oo badanaa dhallinyarada saameeyo aniga si gaar u ii saameeyey Ee, ilaa hadda shan iyo labaatan jir ahay weli ma guursan yaa ku badan damacaya dooqyabaalka wiilasha iyo gabdhaha waxaan su-aashaasi weydiiyey ilhaam cilmi waxaa ani saaminsan horta gabdhaha u badan Een, waana sabab jirto Een, wiilasha intooda badan markay ayagu isku filnaan karaan ay guurka wajahaan ama xaaladaha een, shukaansiga wajahaan laakiin gabadhu mar midba midka kale uu kasii baawur qurxan yahay aa isle ay kusii toban sano ee axmed uu ku guda jiray shukaansiga waa imise hablaha wakhtiga la soo wadaagay qiyaasta waxaad iga raadinayso waa inaan kuu sheego inta dumar aan tobankaa sano la sheekaysanayo soddon haddii aysan gaarin konton waa gaarayaan dooqyabaalku ma waxaa sababa lacag qurux mase dabeecad waa tan ilhaam cilmi oo ka jawaabaysa ani ahaanteeda horta ani quruxda waay laakiin een, inta badan gabdhaha hantida waay isla anigu aaminsanahay een, in badan aan weydiiyey hantida waay laakiin andhakaas quruxdaa layga maraa yes
isticmaalka baraha bulshadu waa qayb lixaad loo keentay shukaansiga oo bata sahashana dooqyabaalka oo kordha waxaad diiday inaad hal meel ku tawfiiqdo waxaad tihi eh, hawsaabaha aad keeno dooqyabaalka sababtoo ah markaad labaatan gabdhood aad la wada hadashid een, waxaa dhib badan aad ka imaanayo Eh, meelaha dhibka keena waxaa ka mid ah social media tusaale facebook aad isticmaashaa facebooka waxaa laga yaabaa gabdho badan aad kugu jirto gabar walba sawirkeeda soo gelinaysaa oraahyo soo gelinaysaa gabadhi aad saaxiib kale aad markaa aragtid ayadoo laga shidan yahay oo laga oraah shidan yahay oo laga sawir qurxoon yahay oo laga eh, publication fiican yahay waxaa silada alla ilahay qofkaana kugu haboon sunniyo qofka kale aadaysa marka in dooq aad ka dhex raadinaysaa waa la hadlaysaa waa la sheekaysanaysaa waxaa laga yaabaa hal mar gudahood inaad tobanba kuu furan yahay toban gabdhood ala wada hadlaysid oo qof walba ugu tukraysid waxaa waaye maxay taa fariinta ay dir lahayd ilhaam cilmi si kuwa xiriirka uu ka dhexeeyo loo xoojiyo xiriirkooda dooqyabaalkana meesha looga saaro qof walba inuu digtoonaado oo gabar walba wiilka ee marka hore ay rabto inay la haasado inay aragti fiiro dheer ay u yeelato wiilkana uu fiiro dheer u yeesho gabadha uu isaga damcay laakiin markay noqoto een, midba midka kale uu kasii wanaagsan yahay, la sii socona way adkaanaysaa sidii lagu xaliyo cabdulqaadir okey v o a muqdisho
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan caashaqu marka uu haleelo haleelo dhallinyaro badan waxay si weyn isugu maaweeliyaan heesaha ay u arkaan in ay ka tarjumayaan hadba waayaha ay ku sugan yihiin haddaba wariyaha v o a dalka jabuuti sagal siciid faarax ayaa qaar ka mida mucaashaqiinta ku sugan dalka jabuuti la sheekaysatay oo warbixintan ka soo dirtay inta badan dhallinyarada marka ay ku dhufato dabaysha jacaylka ayaa waxa ay dugaalo ka dhigtaan dhegaysiga heesaha gaar ahaana kuwa ay u arkayaan inay ka hadlayaan iyagu xaaladaha ay ku sugan yihiin haddaba qaar ka mida dhalintaasi waan la kulmay ayaa iiga waramay heesaha ay naftooda ku maaweeliyaan jacayl hore run ahaantii hore jacayl way igu dhacay se laakiin waxaan jacaylkaygii waan guul baan ka gaadhay maasha allah qofkaa doonaysa jeclaad waad heshay qofkaan jeclaa niyadeeda ku haya waan helay heesar badan oo naga hadlayana way jiraan waqtiga xaadirkan marka maadaamaad heshay qofkaad jeclayd maasha allah meeshii ugu macaanayd heestees leedahay way idinka hadlaysaa jacaylkiina guushiisa run ahaanteed wallaahi jacaylka guusheeda waxaan u haystaa heesta inay ka hadliso heestan cusub iminka biiga ku qaado ereyada maxaa ka mid a ereyada waxaa ka mid a qofku jecel adoo jecel waxay tahay janno kale
heesta hadda maad haystaa marka telefoonkaaga ma maad maad maqashin karaysaa
haa heestan haa telefoonkayga hada jeer waan haystaa oon dhegaystaa iminkana ku maqashiin karaya
jamashadu baraariyo waxay tahay janno kale jeceladoo jecel
Ee, marka heestani qofku jecel adoo jecel marka waxaa leedahay aniga hal saak in labadeeda naga hadlaysa ayaan u malaynayaa wallahi farxad baan kuu rajaynaa adiyo jacaylkaaga isku waaro okay walaa mahadsantahay aad iyo aad Een, halkan waxaa la jooga wiilka oo dhallinyara ah ee magaca walaal walaal sacad maxamed ibraahim baa lahaa ee sacad haddaan ku weydiiyo horta weligaa jacayl muku dhacay
jacayl way ku dhacaysa laakiin waxba kama gaadhin waxba kama aanan gaadhin maad helin qoftaad jeclayd haa weli maanaan helin marka heeso badan baa jira oo ka hadlaysa qof keligiiya oo doonaya lamaanay adi heesta ku taabatay waa maxay haa wallaahi way jiraan eh, heesta anigii taabatay waa heestoo cabdirasaaq anshax ku heesay oo ka hadlaysa dejiya oo isaguna uu ilaahay ka baryayo inay gabadhna am- en, naftiisa qalbigiisa dejisa ay u timido marka adi heestaabaad dhegaysataa si ilaahay uu kuu siiyo qoftaa doonaysid hadda maad maqashin karaysaa heesta haa wali waxaan ku haystaa telefonkayga oo haddana waan ku dhegeysin karaa insha allah
waa runtii hees aad u macaan oo ka hadlaysa gabar wanaageeda dhammaystiran marka dagaalka jacaylka weli waa ku jirtaa weli waan ku jiraa haa maadaama salbateer ahayd waan rajeynaya halka ilaahay anu inaan ka helo marka heestaas ay inta badan i taabata isaguna ilaahay ka rajeynayo inuu gabadh wanaagsan uu ka helo dhawaan waxaa jirta hees u anshax qaada uu leeyahay haddaan helay taan u hawlgalay adigu marka ee, ee, dagaalku xaguu kuu maraya ma u dhowdahay xaggee wax kuu maraya maya hadda wallaahi dagaalkan ku jiraa weli en, eh, meel dhexaadna u socdaa ma oran karo bilowgiina u socdaa ma oran kare En, halka ilaahay ba ka socotaa marka waan rajeynaynaa in insha allah sannadan aan ku guulaysano waxaan kuu rajeynaa inaad hesho qoftaa doonaysa asalaamu calaykum waxaa la yidhaahaa ayaan walaashay jacayl weli muka ku dhacay jacayl wuu igu dhacay walaal maasha allah weeyaan dee waan ku jiraana xaguu kuu maraya hadda ma ma- ma ka- ma qabato ma ku guulaysatay mise weli may waan qabta weli kuma guulaysan waan hayaa laakiin waa run jacaylku dagaal badan buu u baahan yahay Een, waxaa jirta marka qof dhallinyaro yahay oo qof jecel yahay ama qof u jeclayn ama wax ka sii yihiin heese waxaa jira uu jecel yahay oo noloshiisa ku dabaqo oo ka mat- oo ka hadlasa adiga ka ayaan ahaan heestee ka hadasho ama heestee jeceshahay oo adiga ku isleedahay aday ka hadlaysa aday ku tilmaamaysa hal heestan wallaahi minka ahaan intan aan ku jiro waxaan jecelahay hees uu ku qaado fanaanka xasan wado uu kalsooni uu leeyahay marka haddee taa baan u maleeyaa dee inay minka ahaan igu saabsan tahay marka waxay ka hadlaysaa kalsoonida labada qof haa la kalsoonida labada qof bay ka hadlaysaa Een, waxaan filayaa teleefonkaaga inay kugu jirto haa way iigu jirtaa inta badan maad dhegaysataa mise ma mar mar kasta waan dhegaystaa een keebad jeceshahay ma markaad cillada tahay mise markay dadku joogaan dadka waxaa tahay dhagaha gashada ama maxaad ku dhagaystaa anigu waxaan jecelahay inaan dhagahan ku dhagaysto maad aragtay kama saaraba dee dhagaha heestaan jecelahay haa buuqa ma doono okay maad maqashin karaysaa markaa haa dhib male walaal waan ku maqashiin karee okay
jacayl koriseen ardayda ayaad ardayda ayaad ku tahay keli ardayda ayaad ku tahay keli kuniyo kow jeer adaa ku dabo adaa ku jeclahay kaliya labo kiskiya maanta ku weyshaday
marka waxaad leedahay heestan inay iga socotaan ها هيستان أنا يجوا ساعات هاي مكان هاد أنت أنا كده حجرد أوكي ضد كيس جعل محاضرة لاين وحن ورنا هاد ضد كيس جعل أنت رون إسكو جعلنا بين لا إسكو شيجين إن جورك إن دب الله نقول إن الهر مريو كي تاجر سنتها guurka waxaan jecelahay intuu jadiidka yahay maad aragtay bilowgaba inuu qofku u sheego uu yidhaa hadda reerkii inta uu tago yaan jecelahay waayo waxaa laga yaabaa hadhow toole qofkii dee inuu maad aragtay maanac yar keeno laakiin dee intay kulushahay maad aragtay inuu ku gaadho waxaa leedahay kuleelka lagu kala gooyo ha kuleelkaa lagu kala gooyo mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada mucaashiqiinta ah ee ku nool magaalada jabuuti wariyaha v o a sagal siciid faarax ayaa la kulantay oo su-aalaha weydiinaysay dee telefoonadooda ayay ku siteenba qof kastiba heesha heesta uu jecel yahay mid ka mid a dhegeystayaashuna markii hore wuxuu ku bilaabayn kastaana dee dhegeystayaasha heesahaasoo dhan cabdixkiin usoo wada qaban karin wuxuu codsaday heesta jawhara luula jawhara aan idhaha jawharada waayo ismaaciilinta inaan heestaasi u gelin waxaad moodaaba in dhallinyarada ay doorkan wada digital noqdeen Ha.
aan waan yaabay markay heesaasan isugu xidheen he- isugu xidheen markay heestii dejiyey cabdisaaq canshax halkan soo galay ee haddana heesta jawhare maxamed siciid biike een, ay meesha timi een, qofku jecel adoo jecel janoo kale weeyaan marka waxaan adigu isdhiba- dhaadan telefoonka ugu jirtaa wanuga qaar badan bay ugu jirtaa kolley waxaan ka baqayaaba in sanadaha soo socda ay heesaa qaar dhakhaatiirtu qoraanba dawa ahaan ee Hey.
dadka si loogu daweeyo laakiin berigii hore raaxe waxaa loo qori jiray raaxeye iyo jawhara luula iyo een, magaranaysaa heesii Qaaci- qaraamiga ahaa.
qaacigii qaraamigii subciskii iyo kuwii dhaadheeraa iyo weliba baa ku socday ismaaciil oo isla heestaasi een, uu soo codsaday iyo weliba eh, dabcan maadaama de maanta caashiqa aad uga hadlayno een, eh, heestaasi jawhare iyo weliba maxamed siciid b k ayaynu kusoo dhoweyn doonaa dhegeystayaasha
qofku rabay kaajeesiyo babagayo ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale qofku jecelaadoo jecel qofku rabay kaajeesiyo babagayo ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale qofku jecelaadoo jecel aniguna aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiibkana qof jalani maseexde aniguna aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiifkana qof jalani maseexde ubax jaadbaajaadan bogga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin
ubax jaad baad jaadaan wada kugu jojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaajire weli jaanta soo dhigin
wadnaxaa wadnaxaa jalbeebtiyo jasisada codkaago qalbi kuu jaxaasmiyo niyad kuu jiljilicdaajaha gudhayaya sow joqoradaydaay jiirhkaygu kuma tago jeexaygii midigay midigey ima helin jir boqolyo
waa hagaag maxamed siciid biike muxuu yidhi ubax jaadba jaadaan boga kuugu joojo jaga waxaad ku leedahay meel aan hortaajira weli jaanta soo dhigin Een, heestaasi jawhare iyo weliba maxamed siciid biike haddaynu intaasi kaga nimaadno dhegaystayaal waxaynu ku guda jirnaa idaacaddii duhurnimo ee laanta af soomaaliga iyo idaacadda v o a haatanna aynu jalleecno dhinacii isboortiska waa jamaal axmed cusmaan ayaa inoo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal aynu ku horreyna waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan champions league xalay gegada bark o brans ee dalkaasi faransiiska gaar ahaan magaalada baris waxaa ka dhacay kulan xiiso badan oo kooxaha b s g iyo barcelona ay ku wada ciyaareen naadiga b s g oo indha waliba raadinaysay in ay naadiga barcelona kaars toa ayaa guuldaro naxdin badan durdhigtay naadiga barcelona waxaana ay kaga adkaatay afar gool iyo waxba ciyaartaas ayaa waxaa haliyey ka ahaa ciyaaryahanka reer argentiin angel dimaria oo daqiiqadihii siddeed iyo tobanaad iyo shan iyo kontonaad laba gool u dhaliyey naadigiisa halka druxel uu goolka kale saddexaad u dhaliyey cavani ayaa ku soo khatimay oo afar gool iyo waxba ka dhigay ciyaarta barcelona ayaa waxa ay ahayd naadig ka taalay kulankii xalay ay la ciyaartay naadiga b s g waxaana markaasi ay samaysay keliya hal shuud oo ay ku aadisay shabaqa inkastoo laga badbaadiyey intii ay ciyaarta socotay sagaashanka daqiiqo lugta labaad ayaa la dheeli doonaa bisha maaje soo socota ha yeeshee kulamada kale ee dhacay waxaa sidoo kale ka mid ahaa naadiga benfica ayaa guuldaro durdhigtay naadiga brushio dortmund ee dalka jarmalka waxaana ay kaga adkaatay gooli waxba ciyaaryahan abumayang ayaa naadiga dortmund ka khasaariyey rigoore ciyaartaasina waxay ku dhammaatay gooli waxba sagaashanka daqiiqo loogu talagalay inkastoo goolal fara badan oo fursado ay ku dhalin kareen goolashaasi ay iska khasaariyeen ciyaartooyda naadiga dortmund kulamada kale ee caawa dhici doona dhegaystayaal waxaa ka mid ah naadiga real madrid oo iyadu difaacanaysa koobkan waxay la ciyaari doontaa naadiga dalka talyaaniga ka socota ee napoli waxaase kulan kale oo xiiso badan uu yahay kulanka dhexmari doona kooxaha bayan munich oo wadanka jarmalka ka socota iyo arsenal dhegaystayaal toddobaadka soo socda kulamada kale dhici doona waxaa ka mid ah bayer ayaa la dheeli doontaa naadiga atletico madrid halka sidoo kale ay dheeli doonaan mancity monaco naadiga borto juventus ayaa dheeli doona sevilla lester ayaa sidoo kale dheeli doona dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas haynoo joogto
aad uu mahadsan yahay wariyaha v o a jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca yaraah inala socodsiinay haatanna dhinacii heesa ayaan mar kale jileecinaa
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa haydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa haydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa haddii haddii haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaag xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga xaggeen talo kaga hagaaga
hayraarta jacaylka iyo haddaan hawl deris lanahay hayraarta jacaylka iyo haddaan hawl deris lanahay aasaynaan heli karayn waxay ku hagaagilayn hayraarta jacaylka iyo haddaan hawl deris lanahay hayraarta jacaylka iyo haddaan hawl deris lanahay aasaynaan heli karayn waxay ku hagaagilayn haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaa hagaaga waa hagaaga waa cabdiqaadir macalin cumar juba iyo weliba khadra daahir cige heestaasi ay sida talantaaliga ay noogu luuqaynayeen waxay gebagabow tahay idaacaddeeni duhurnimeed kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ay si wada jira idinku soo tabinayeen anigoo ah cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba ismaaciil xuseen farjar tan iyo intaynu idaacadda galabnimo isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
abbahu waxba mahagradeen hamadan beenahay tidhi abbahu waxba mahagradeen haddii xaalkii akadayay maxay hibashadu tarta hamadan beenahay tidhi abbahu waxba mahagradeen